gobolka ku galay waad ogtihiinoo gobolku maanta xaaladiisa nabadgeliyo waad ka warhaysaan haddii aan imi waxaan la shiray guddigii saddex iyo soddonka ahaa ee gobolka gobolku ay soo xuleen shir ballaaran baanu galnay waxaanu ka wada hadalnay nabadgelyadii gobolka ay ahayd waanu ay ii warrameen warbixin dheer bay siiyeen beelaha qabiilooyinka deegaanka degan waxgaradkoodii cuqaashoodii guurtadoodana si gaaraanu isu aragnay maamulka gobolka laftigiisu waa wada hadalnay magaalada laascaanood maanta waa nabadgelyo wax dhibaato hadeer ka jira ma jiraan wixii aanu ka wada hadlaynana waxay ahayd sidii magaalada nabadgelyadeeda iyo dhibaatooyinka waxaa weeye hadday tahay maamulka tahay laga sheegayo iyo haddii ay tahay kacdoonka dadka qaar inta badan ay siyaalo badan u dhigeen in waxaasoo dhan maadaama aan garaadkii gobolka ahay aan ogaado waxaasoo dhanna waxaweye guul bay ku soo dhammaadeen magaaladu waa nabadgelya weeye dadka reer laascaanood waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada sidaa waxaa weeye aad isugu xidhantihiin isugu xidhnaada waxaa weeye maanta colaadi faa'iido ma leh dhibkay colaaddu leedahay waad garanaysaan dhibaato in idinku filan waad soo marteen maanta anigu garaad nabadgelyaan ahay garaadkii gobolkaan ahay nabadgelyaan ka hadlayaa colaad ku baaqi maayo waayo kuwa halkaa ka soo jeedaana garaadkoodii baan ahay kuwa halkan ka soo jeedana garaadkoodii baan ahay ummadda soomaaliyeedna garaadkoodii baan ahay nabadgelyada iyo waxaa weeye iyo horumarka in laga shaqeeyaana waxaa weeye dadka ayay dantooda ku jirtaa shacabka reer laascaanood haddii ay haween tahay haddii ay dhallinyaro tahay haddii ay cuqaal iyo guurti tahay haddii ay beeraha tahay iyo haddii guddigii saddex iyo soddonkaa la sameeyey tahayba intaba waa is aragnay ilaa iyo toddobaatanka saacadood shirar badan baa noo socday meel fiican baanu isla dhignay waxaa weeye nabadgelyada hala ilaaliyo reer laascaanoodow saxaafaddana waad aragtaan dhammaantood shir gaaraan wada gallay iyona waxaa weeye inay wixii wanaaga iyo wixii horumara ka shaqeeyaan baanu isla qaadannay maamulka gobolka waanu is aragnay intaasaa shirkaygu maanta ku eegyahay wixii dambe ee soo baxa ilaahay shar haynaga ilaaliye ee soo kordhana dib baynu ka wada hadli doonnaa colaaddaas maanta taaganna waxaannu jecel lahay in nabadgelyo iyo isfahan iyo isafgarad iyo wadahadal lagu dhammeeyo